ruuxi dilay haddaan muslim ahayn walow hada ahaado gaalada layidhi yaan la layna oo dimi ha ahaado ama mucaahad ha noqdo ama mid ammaan la siiyo ha noqdaba lama qisaasa rasuulku sal lahu alayh wasalam waxa ui laa yuqtalu muslimu bikafir gaal muslim looma dilo gaal muslim looma dilo hadduu muslimka gaal dilo lama dilaayo muslimka isagoo gaalkaa loo qisaasaayo waayo mukaafa'aan jirin isuma dhigmaan mukaafa'ada waxaa kaloo looga ee looga jeedaa waa inuu ruuxu dilay uu yahay markaysaa markaa ruux xora waa inuu yahay haddii isagoo addoon ah haddii isagoo xora baan u jeeda haddii isagoo xora uu addoon dilo addoonkii looma qisaasayo sida saxiixa ee sawaabka asaas labada masaleba qolyaha xanafiyada ayaa labadaba khilaafay madhab alxanafiya oo waxay yidhaahdeen gaalku hadduu cismo leeyahay oo dhiiggiisu dhowran yahay muslimka dila waa in loo dilaa bay yidhahdeen waxaanay cuskadeen wakatabnaa calayhim fiiha ana anafsa binnafs waa naf ka naf bay yidhahdeen waa in loo qisaasa laakiin jamaahiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen looma qisaasaayo waayo adilada sheegaysa in nafta nafta loo dilaayo xadiiskana maxaa la yidhi wanafsu binnafsi marka naf iyo naf weeye bay yidhahdeen nafta waxaa soo gelaaya naftii muslimadda ahayd iyo tii markaa kaafiradda ahayd marka dhiiggeedu dhowran yahay labadu waa soo gelaya laakiin sawaabku waxa uu yahay siday jamaahiir ahlicilmi ku tageen culamada badankoodu waa siday ku tageen baa sax ah oo ah cumuumka in taksiis galay qof muslimana aan la qisaasayn oo la dilayn qisaas loo dilayn gaal loo qisaasaayo waayo rasuulku sal allahu alayh wasalam waxa uhi laa yuqtalu muslimun bikafirin muslim lama dilo oo gaal looma dilo marka mar hadduu nabi maxamed sal allahu alayh wasalam uu yidhi muslim lama dilo oo gaal aawadii looma dilo waxaa laga qaadanayaa inaan gaal loo qisaasi karin muslim aan muslimka la dili karin way mukaafa'an jirin adila alcaamana waa nafsu binafsi sheegaysa wanafsu binafsi iyo wakatabna calayhim fiiha ana anafsa binafsi iyo waa caam cumuumkuna takhsiis buu aqbalaa marka waa laga reebaya masalada noocaasa masalada labaad oo ku saabsan ruuxii xorta ah hadduu addoon dilo in loo dilaayo iyadana xanafiyadu waa ku tageen waxay cuskadeen man qatala cabdahu qatalnaah ka addoonkiisa dila waa dilaynaa xadiis baa sidaa lagu soo wariyey bay yidhahdeen marka mar haddii xadiis sidaa lagu soo wariyey waxa uu tilmaamayaa in loo dilaayo taana waxa weeye saxiixu waxay tahay waa inaan loo qisaasin waayo gaalka waayo waayo qofka xorta ah iyo qofka addoonka ahi isuma dhigmaan kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi allahna wuxuu inoo sheegay in qofkii xorta ahaa qof xora loo qisaasaayo addoonkiina in addoon loo qisaasayo cumuumka aayaddana wax khasisaya oo ka soo reebaya in xorta iyo addoonka laysu qisaasayo soo reebaya lama hayo xadiidka ay sheegeenoo man qatala cabdahu qatalnaah waa daciif yani ma asixino nabiga sal allahu alay wasalam kuma sugna xadiisku mar hadduu daciif yahayna wax xukuma lagama qaadanayo saas aawadeed aayadda markaysaga markaa daliilka la daliishanaya la istisxaabaya oo xukunkeeda la qaadanayo wاnafsu binafsi ayaa xadiisku hadda inoo sheegaya marka waxa weeye calaa kulli xaal waa laga soo reebay mas'alada noocaas ah wuxu uhi imaam nawwi qawluhu sal اllahu alيyه waslm wanafsu binafsi ay bishari اlmukaafa'a waxaa markaa lagu xidhayaa inay isu dhigmaan falaa yuqtalu lmuslimu bilkafiri wala lxuru bاlcabdi cinda الshaaficiyati la lxanafiya muslimka gaal looma dilaayo xortana addoon looma dilaayo nushadan haysto wuxuu qoraya can ashaaficiyati wala alxanafiyati lakin waxaan filayaa khata maطbiciya inay tahay waxaan ku rajo badanahay inay tahay cinda ashaaficiyati la alxanafiyati sida macruufka saas xanafiyada shaaficiyadoo keliyana ma ahe jamaahiirtaa qaba oo shaaficiye iyo xanaabile iyo maalikiyo waa isku dhan oo labada masaleba saasay ka qabaan labada masalebana waxaa gaar u baxay oo iyagu khilaafay sida jumhuurka xanafiyada qowlkooda masaladaasna waa daciif nooca saddexaad waa taariku lidiinihi lmufaariqu liljamaca waa ka diinkiisii ka tegey oo jamaacat lmuslimiin ka faaruqay oo ka baxay waxaa loo jeedaa murtadkii gaaloobay ee diinka ka baxay isagana waxa weeye dilkiisu waa bannaan yahay wa huwa lmurtadu walciyaadu billahi tacaala imaam nawowi wuxuu yidhi taarigan waxaa looga jeedaa waa ka diinka ka noqday ee ka gaaloobay wlciyaadu billahi tacaala magangalkuna allah buu ku sugan yaho rabbi baa la magan galaayo marka ruuxu hadduu gaaloobo oo diinkii islaamka uu ka gaaloobo waxaa waajiba in la dilo aya xadiiska bukhaarigu min xadiisi cabdullahi bni cabbaas waata uu nebigu yihi sal allahu aleyh wasalam man badala diinahu faqtuluu ka diintiisa bedela dila man badla diinahu faqtuluuh marka nabigu wuxuu amray sal اllahu alيyه wasalam qofka diinka bedela oo bimacnaa gaalooba in la dilo ayuu amray haddii la yidhaahdo oo kan diinka bedela isagu ridoobay dee muslimba ma aha marka sidee muslimiinta looga soo reebaya ila laa yaxillu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah ani rasuulu llah ila bixda alaat buu nabigu yihi sal allahu aleyh wasalam taas jawaabteedu waxay tahay waa biictibaari makan baa loo jeedaa waxaa isaga hadda markaa loogu daray muslimiinta kuwa la yidhi dhigoodu waa bannaan yihiin markii la soo reebay la tirinayay waxaa loogu daray isaga inuu muslim ahaan jiray waa bictibaari ma kaana laa bictibaari ma calayh wuxuu ku sugan yahay markaa waa gaalnime laakiin wuxuu ahaan jiray oo islaamnimo ah yani ictibaarkiisa ayaa yani markaa loogu daray jumlada cidda la soo reebayo asayibu zani iyo wanafsu binafsi wataariku lidiinihi waxaa kuu bannaan inaad guddo waxaana kuu bannaan inaad hoos dhigto hadaad hoos dhigtana waxay noqonaysaa inaad ixdaa ka beddesho walaa yaxilu damu imri'in muslimin ila bixdaa halaain ay ilaa bisayibi zani baa macnuhu dhacay yani waxaa markaa macnuhu u dhacaya saddexdaa mooyaane cid kale dhiigoodu ma banaana macnuhu dhacaya ixdaa alaatna wuxuu u dhacayaa khasladaha ayuu u dhacaya marka taana sidaas wey wataariku lidiinihi waxaa la raaciyay almufaariqu liljamaca oo diinkii markuu ka baxo jamaacat lmuslimiinna inuu ka dhex baxaa loogama jeedo shardinimo oo waxaa laga tilmaamaya sifa kaashifa ina macnihii lasii waadixinayo ayuun baa looga jeeda taas ayaa laga tilmaamaya ahlucilmiga waxa ay sheegeen xadiidkan khisaalka qofka muslimkaa dhiiggiisu ku bannaanaanayo waxaa lagu sameeyey aqwa adawaati alxasri si wax loo koobo sida ugu xooga badan oo ah nafyiyo istinaa si wax loo koobo oo loo xasriyo waa sida ugu xooga badan saddexdaa mooyaane yani markaa qof kale oo muslima oo dhiiggiisa in la daadiya xalaal yahay ma jira baa nabigu yihi sal allahu alay wasalam saas aawade ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen uu shanqiidiba ka mid yahay adwaaulbayaanka aqwa adawaati alxasri si wax loo koobo sidii ugu xooga badnayd maadaama loo xasriyey daliil sida qoraxda u cad mooyaane shay kale oo lagu sii darayaa saddexdaas ma jiro laakiin daliil sida qoraxda u cad haddii loo helo waa loo sii idaafaynayaayo waa lagu sii kordhinayaa wixii daliil sidaa u cad aan loo haynin laguma daraayo waayo si wax loo koobo sidii ugu xooga badnayd buu nebigu sala allahu alay wasalam u xasriyo u koobo laa yaxilu damu mri'in muslimin ila biixdaa salaas culamada qaarkood marka waxay sheegeen ashyaa qofka muslimkaa dhiiggiisu ku bannaanaanayo oo aan ahayn inta waxa weeye xadiidkani sheegay waxaana yidhaahdeen ashyaa mutacadidaa jirta oo qofka muslimkaa dhiiggiisu ku bannaanaan karo saddexdanna aan ahayn waxaa ka mid a saa'ilkii horarkiiba ka mid a qofka naftiisa ama maalkiisa ama yani markaa xaaskiisa ama caarkiisa ugu yimi horarkaasoo kale in layska dhiciyo ayaa markaysa markaa mashruuca hadduu markaa waxa weeye xaaska ama markaysagaa dee caarka oo kale u yimaado oo doonayo inuu kufsado waajib weeye in laga dhiciya haddii xoolaha ama nafta uu yimaadana una yahay horad marka asalkiisu islaamnimo uu yahay waxa bannaan isagana in la yska daafaco laakiin waxa markaa ku saabsan yani caarka ama xaaska ku saabsan in laga daafaca isagu waa waajib laakiin nafta ama maalka in laga daafaco waa bannaan tahay waana la yska dayn karaa waayo labada mid weliba waa jirta in laga daaficiyo inaan laga daaficin laakiin caarkiiyo xaaska in laga daafacaa waajib ah oo iyadoo awood loo leeyahay in laga daafaco haddii laga daafici waayo waa lagu dambaabaya yani saas laakiin xagga nafta iyo maalka waxa ku saabsan iyadu waa ka sahlan tahay saas aawadeed axaadiista qaarkoodna waxay sheegaysaa in la iska daafaco axaadiista qaarkoodna waxay sheegaysaa fakun cabd allahi almaqtuula walaa takun cabd allahi alqaatila addoonka ilahay in la dilo noqo addoonka ilahay wax dilaha noqon marka labaduba waa jiraan taas saas aawadeed labadu waa bannaan laakiin tacaarku iyadu waa waajib in laga daafaca iyo xaaska iyo oo in la tamkiiniyo loo ogolaada ma banaano waxaa ka mid a duqaadda dagaalka lala dagaalamayo ama waxaa ka mida muxaarabada kuwa sameeye shuftada ah laynta la laynaya ka mida inama jazaء اladina yuxaaribuuna اllaha warasulah wayascuna fi اlarضi fasada an yuqatluu aw yusalaba aw tuqaطca aydihim arjulhm min khilaaf aw yunfaw min alard waxaa ka mida yani marka waxa weeye markaa sameeya liwaadka oo yani xumaantaa la yimaada faaxishada ah yani iyadana wa isagana waxaa la yidhi markaa dila faqtulu lfaacila walmafcuula bih waxaa ka mida ka bahimada u taga faqtulu waqtulu lbahima waxaa ka mida yani tuuga markaysaga yani tuugadii ku noqnoqday ee marka hanaad u xada yani waxbuu xaday midigtaa la gooyey waxbuu xaday adinka bidix baa la jaray gumadiisa waxbuu haddana xaday waxaa la gooyey markaysa markaa gacanta bidix waa ku noqday aduu marka shanaad marku ku noqdo waxaa la yidhi markaa dila xadiis baa ku saaran waxaa ka mida ka khamriga cabbaaya isagana marka shanaad dila la yidhi ama marka afraad waxaa ka mida aduu ashyaa mutacadida caynkaasaa jirta ka waxa weeye xaakimkii muslimkaa ku baxa oo markaysa markaa la dagaalama ama waxa weeye ummaddii muslimiinta ahayd markaysagaa ku baxee la dagaalama isagana waxa weye waa soo aroortay xadiis baa ku soo aroortay ka markaa xukunka u qabsanaya fain jaءa aakharu yunaaزichu faqtuluu cunuqa اlآakar almuhim ashyaa badanoo caynkaasa waxaa ka mida taariku salaadka ay culamada qaarkood ku dareen lakin sida raajixa saxiixa waxay tahay haddii taariku salaadka qofku uu ku adkaysto salaaddii inaan u tukan sida saxiixa culamada muxaqiqiintii mareen waxay tahay oo la yidhahdo waa lagu dilayaa haddii aad tukan weydo oo uu yidhahdo markaa idila ma tukanaye xaalka caynkaas ah sida saxiixa ah waxaa la dilayaa isagoo kaafira oo axkaamta muslimiinta ma yeelanayo sida culamada muxaqiqiinta qaarkood ay mareen sidaas aawoodee fuqahada mutaakhiriinta qaarkood warka ay yidhaahdaan oo ku saabsan inta la dilo ayaa xabaalaha muslimiinta lagu aasayaa oo la maydhaya la kanfayaa waa hayru saxiix siday bacdu ahlicilmi masalada noocaasa ay caddeeyeen ashyaada markaa la sheegay oo aynu tiltilmaannay haalibkii ashyaaday sheegi jireen waa soo naqlinay waa markaa waxyaalaha inaan sheegina waa jiraan haalibka umuurahaasi waxay u badan yihiin waxyaalo muqaatalo ku saabsan laakiin qatli isagoo la qabtay in la dilaayo haalibkooda kuma saabsana buaadu waa muqaatalo faqatilu lati tabqi xata tafiya ila amri illah waxaana ka mida waxa weeye haddii axkaamtooda haddii waxa weeye markaa ay dhaawacmaan inaan dhaawac tirin haddii la qabto inaan la dilin waxaa ka mida saailka horarka waxaa laysaga daafacaa yani bilashali falashal sida umuuruhu u kala saalan yihiin oo wax yar hadduu ku tegayo in wax weyn loo isticmaala ma banaan dhaawac hadduu ku tegayo in nafta qudha laga jaraa ma banaano hadduu hanjabaad ku tegayo in la dilaa ma banaano waxaa loo loo isticmaalayaa waxba waxay ka sahlan yihiin laakiin hadday muuqato inaanu tegaynin inuu ama wax dilo ama la dilo mooyaane xaalka caynkaas waa la dilaya laakiin marka hore waxaa loo qasdayaa in layska daafaco layska riixa uuna in la dilo maqsuud ma aho lama rabo laakiin hadday keensato in la dilo waxa weeye waa hadow wax ka soo qaad male wax ka soo qaad male haddii waxa weeye hub wax dilo aanu wadane wax markaa wax dhaawacuunu watana waxa weyn looma isticmaalaye waxaa loo isticmaalayaa wax uu ku tegiyo maanaa huro kalu sitaa in qudha laga jaro xabadda iskaga dhufta ma ya hadduu bajin xataa ku tegayo waa in la bajiyaa la dul mariyo iyadoo uu bajin ku tegayo la bajiyo in waxa weeye markaa nafta laga jaraa horarka muslimka ahaa yani iyadu ma banaan waxaana noqonaysaa qaantiisa in lagu yeesho marka ashyaada badankooda aynu sheegnay qaalibkooda waxay ku saabsan tahay muqaatale qatli kuma saabsana marka ashyaada qaarkood ayaa waxay noqonayaan iyagu marka baabulqatli inay noqonayaan sida waxa weeye marka xiraabadoo kale xadkeeda inkastoo culamada qaarkood ay ku gaar yeelayaan an yuqataluu xaalka ay wax dilaan laakiin sida saxiixa ah waa in xukunkaasi uu yahay aayadda lagu sheegay ee afarta umurood ka kooban an yuqataluu aw yusallaba aw tuqaaca aydiihim arjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard xukun imaamku mukhayar uu yahay oo calaa xasabi almaslaxa kolbata ku habboonuu dooranaayo sida saxiixi waa saas yidhahda laakiin qowlka odhanaaya oo shaaficiya ay ku tageen xaalka ay wax dilaan un baa la dilayaa waxay noqonaysaa inaynu markaysaa baabkii hore ka bixin inkastoo waxa weeye iyada dilkani aanu hadda qisaas toosa aanu ahayn ee uu yahay xad oo kale uu yahay aanu ciddii wax laga dilay ayna cafin karin ictibaarkaa laftiisa waa kaga duwanaanaya ila dilka qisaastaa waxaa la yaqaanaa waxaa khiyaar u leh ciddii wax laga dilay ayaa marka ama waxay dooranayaan in loo dilo loo qisaaso ama waxay markaa dooranayaan inaan markaa la dilin oo way cafinayaan oo mag bay markaysagaa qaadanayaan hadday doonaana magtay ka cafinayaan hadday wa yani dad wada mas-uul hadday yihiin whakada almuhim ama axaadiista ku soo aroortay faqtulu lfaacil walmafcuula bih iyo ka bahimada u tegay iyo yani ashyaada noocaas ah waxay noqonaysaa shay marka kale oo lagu ziyaadiyo ashyaa kale oo lagu daraa ayay noqonaysa hadday asaxdo axaadiistaas ahlucilmiga qaarkoodna waa saxiixiyeen waa marka qaacidadu waxay tahay calaa kulli xaal shay kasta oo daliil cad ay ku sugnaatay in loo idaafaynayo o lagu daraayo ay dheeraad ka yihiin saddexdan waa lagu sii darayaa oo waxaa la odhanayaa daliilkaa daraaddeed baa loogu darayaa baa laodhanaya saas yida ka warran ruuxii markaysa markaa isagu gaalka ahaa aaludimaa buu ahaa oo yahuudi buu ahaayo wuu kiristaanoobay ama kiristaan buu ahaayo wuu yani markaa wuu yahuudiyoobay xaalka caynkaasi ma la dilaya mise lama dilaayo xadiidkan yaanu soo gudagelin laakiin bacdu ahlicilmi xadiidka kale man badela diinahu faqtuluuh bay gudageliyeenoo waxay dhahan kii diinkiisa bedela dila maadaama uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ruuxanna diinkii uu markii hore haystay waa kan ka guuray walow kufri kale iyo gaalnimo kale haba u guuree oo ha u baxee diintiisii hore waa bedelay marka cumuumka xadiidkaanu gudagelinaa man badela diinahu faqtuluuh marka waa in la dilaa allahuma ilaa isagoo soo islaamo mooyaane hadduu soo islaamo waa la daynaya laakiin haddii kale waa la dilaya ba yidhahda waxa uu laakiin tilmaamayaa marka nawowi labada qawl waxa sixo badan inaan la dilayn labada qawl waxa sixo badan asaxuhumaa laa yuqtalu bal yulxaqu bilmu'aman saas oo dhan taana waxay ku dhisan tahay kufrigu ma millad keliya mise waa diimo kala duwan bacdu ahlicilmi waxay qaacidaysteen qaacidaha alkufru kulluhu milla waaxida gaalnimadu waa diin keliya yagun baa markaa kala tegtegaye mar hadday gaalnimo ka siman yihiin waa isku diin laakiin culamada qaar waxay mareen waa diimo kala tagan almuhim daliilka ay leeyihiin waa lagu dilayaa yani xoogaa markaysa markaa masalada markaa daahir kuma aha daahir kuma aha waayo diinka islaamka qofka bedelo ayaad markaysaga suurada in looga jeedo yani markaa muuqata ta kale waxay u baahan tahay qariina in lahado almuhim waxaa laga qaadanayaa xurmada qofka muslimka ah dhiiggiisu leeyahay iyo dadka muslimiinta sida loo xurmeeyey maadaama la dhiiggoodu waa xaaraan laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah ana rasuul lah ila bixda ala shahaadataynku xurmada ay leeyihin baa laga qaadanaya shahaadateykuna waxa weeye waa waajibka ugu horeeya oo qofka saaran waa awal waajib waana akhir waajib waa waajibka ugu horeeya ruuxa ku waajibaa waa shahaadateynka saas aaweed baynu kusoo marray xadiiskii umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaha ila allah waxa ugu horeeya la sheegay maxay noqotay xataa yashhadu an laa ilaha ila allah marka waxaa laga qaadanayaa in shahaadateynka in la qiraa ay tahay waajibka ugu horeeya ee ruuxa ku waajibaya saaran in taasaa laga qaada marka qawlka yidhaahda waajibka ugu horeeya ruuxa saarani waa inuu nadar iyo istidraal la yimaado oo uu markaa wax daliishado oo uu fekero oo makhluuqaadka ka fekero ama waa shakiba ugu horeeya waajibka ugu horeeyay ama alqasdu ila nadar wa aqwaal baila waa qawlal markaysaga markaa baila aan sax ahayn kana hor imanaysa adilada sharciga waayo rasul lahi moxamed sal allahu alay waslam waxau uhi ya mucaadu inaka taأti qawma ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahadatu an laa ilaha ila allah wa ani rasuul llah yani nabigu wuxuu ku yuhi sal allahu alay slam mucaad dad ahlu kitaabaad u tegaysaaye waxa ugu horeeyaad ugu yeedhaa ha noqoto qirista la qiraayo mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane intaa la qiro iyo inuu muxamedna yahay rasuulka ilaahay shahaadateynka ha ahaato waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa hadduu jiro waajib ka horeeya nebigu sal allahu alay wasalam waa sheegi lahaa alxadiiu alhamis cashar xadiidka han iyo tobnaad an abi hurayraa radi allahu canh bukhaari iyo muslim waxay soo wariyeen abu hurayre ka soo wariyeen ilaa raallia ka noqda abu hurayre ana rasuul lahi sala allahu alay wasalam qaal rasuulki ilaahay uu yidhi man kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaaya billahi ilahay iyo walyawmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada rumaynaaya kii ahaaday falyaqul ha yidhaahdo khayran khayr ha yidhaahdo aw liyasmut ama ha aamuso waman kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaaya billahi ilahay rumaynaaya walyawmi alaakhir iyo maalinta dambe oo qiyaamada ah mid rumaynaaya ahaaday falyukrim ha sharfo jaarahu jaarkiisa ama deriskiisa ha sharfo oo ha karaameeyo waman kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaaya billahi ilahay iyo walyawmi alaakhir maalinta dambe ee qiyaamada mid rumaynaaya ahaaday falyukrim ha sharfo dayfahu martidiisa ha sharfo rawahu lbukhaariyu wa muslimun xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiisku wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qaybta koowaad wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam yidhi man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut kii ahaaday mid rumaynaya ilahay iyo maalinta dambe ee qiyaamada mid rumaynaya kii ahaaday falyaqul ha yidhaahdo khayran khayr ha yidhaahdo wax wanaagsan oo khayr oo bimacnaa aan shar ahayn ha yidhaahdo aw liyasmut ama ha aamuso labadaa mid ha yeelo waxaa laga qaadanayaa ruuxu wixii aan khayr ahayn inuu ka gaabsado wixii shara uu ka aamuso hadalka uu odhanayana inuu hubsado oo wixii khayra markaa u noqoto wuxuu ku hadlo khayrkaa waxaa soo gelaya khayr dunya khayr aakhira ifyi aakhiraba wixii khayr u leh ama adduunyada khayr u leh aakhirana aan shar u lahayn ama adduunyada khayr u leh aan aakhirana shar u lahayn ha ku hadlo marka taasna waxaa ka dhalanaysa ruuxu inuu ka fekero hadalku hadlaayo oo is yidhaahdo hadalkan ma khayr buu kuu yahay mise shar buu kuu yahay markuu ogaado inuu khayr u yahay oo faa'iida ugu jirto ifkiisa ama aakhiradiisa ama labadaba inuu markaa ku hadlo markuu ogaado inuu shar u leeyahayna inuu ka gaabsado o iska daayo markuu ka shakiyo oo isku qabtana inuu iska daayo imam shaafici raximah llah wuxuu yidhi macna alxadiii ida araada an yatakalama falyufakir fain dahara anahu laa darara calayhi takalama wain dahara ana fiihi dararan aw shaka fiihi amsaka nawowi wuxuu ka soo naqliyey inuu shaafici yidhi raximah llah macnaha xadiisku waxa weeye marka uu ruuxu doono inuu hadlo waa inuu fekeraa hadalkaa waa inuu ka fekeraa hadday u caddaato inaan hadalkaasi dhibaato u ahayn waa ku hadlayaa ha ku hadlo hadday u caddaato inaan wax dhiba ulahayn hadalkaasi waa ku hadlayaa hadday u muuqato inuu hadalkaasi dhibaato u leeyahay amaba uu ka shakiyana waa iska daynaya waa ka aamusaya nawowi hadalka hadal la mida ayuu yidhi riyaad saalixiinku ku yidhaahdaan marka hadalla nooca intuu cabiraybu wuxuu yidhi wama tastawa alkalaamu wa tarkuhu fi lmaslaxati fasunatu limsaaku canhu marka uu sinmo hadalka inuu ruuxu hadlo iyo inuu hadalka iska daayaa maslaxadoodu markay simatay simantay oo uma kala door roona inuu hadalkaa yidhaahdo iyo inaanu odhan sunnuhu waxa weeye buu imaamu nawowi odhanaya in laga aamuso la iska daayo lannahu qad yanjaru alkalaamu almubaaxu ilaa xaraamin aw makruuhin waayo waxaa dhici karta hadalka mubaaxa iska bannaan inuu u jiido xaaraan inuu u jiidmo yani marka dambe uu xaaraan la galo ama shay karaahiyaa inuu u jiidmaa suuroobi karta wadalika kaiirun fi lcaadati taasina caadada waa ku fara badan tahay iyo sida la bartay wsalaamatu laa yacdiluhaa shay nabadgelyadana waxba uma dhigmaan yani wax u dhigmaan nabadgelyada ma jiraan wuxuu kaloo yidhi imaamu nawowi isagoo ka soo raraaya sharaxa uu xadiiskan sharxayo ibn abi zayd alqayrawani wa qaala imaamu اljaliil abu muxammadi ibnu abi zaydin imaamu lmalikiyati bilmagribi fi zamani ibn abi zayd alqayrawani madhab almalikiya ama culamada maalikiyada imaamkoodii ahaaday fii bilaad almaqrib wakhtigiisii jamiicu aadaabi alkhayri tatafaracu min arbacati axaadiis aadaabta khayrka dhammaantood waxay ka farcamayaan oo ka soo baxayaan afar xadiis qawlu nabiyi sal allahu alayh wasalam man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut afartaasi waxay yihiin waa hadalkuu nebigu yihi sal allahu alayh wasalam ku kastoo ahaaday mid ilaah iyo maalinta aakhiro rumaynaya khayr ha yidhahdo amaa iska aamuso mid waa kaa wa qawluhu sal allahu alayh wasalam min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacnii iyo xadiiska kale uu nebigu yihi sal allahu alayh wasalam yani wanaagga islaamnimada ruuxa ay wanaagsantahay ka mid tahay tegista uu ka tegayo waxa markaysaga aan husayn ama faa'iidada aanu lahayn aynay ahayn inuu qasto wqawluhu sal llahu alayh wasalam aladii ikhtasara lahu wasiyata iyo hadalkiisuu nebigu ku yihi sal llahu alayh wasalam kuu dardaaranka usoo koobay laa taqdab ha cadhoonin xadiika waa ka saddexaad wa qawluhu laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi iyo xadiiskii aynu soo maray axadkiin iimaan kaamila oo waajiba lagama helaayo ilaa uu la jeclaado walaalkii wuxuu naftiisa la jecel yahay waa afar xadii marka aadaabta khayrka dhammaantood afartaa xadiis bay ka farcamaysaa buuli hadallo badan baa jiro culammadu ay ku ammaanayaan aamuska laga aamuso hadalkaan faa'iidada lahayn oo abu cali daqaaq waxa uu sheikhu ka soo naqlinayaa inuu yidhi man sakata cani lxaqi fa huwa shayaanu akhras shayaanun akhras kii xaqa ka aamusaa waa shayaan afla bimacnaa khasla shayطaaniya ku sugan baa loo jeeda ahlucilmiga qaarkood waxay ka sii dhambaleen mid kale oo waxay yidhaahdeen man takalama bilbaili man takalama bilbaطili fahuwa shayطaan naatiq ka baail ku hadlaana waa shayطaan hadlaya taasay culamada qaar ka nab- ka dhambaleen wuxuu kaloo imaam nawowi soo naqliyey xilyat lawliyaaga waxaa ku sugan buu ihi ana alinsaana laa yanbagii lahu an yukrija min kalaamihi ila ma yaxtaaju ilayh kama anahu laa yunfiqu min kasabihi ila ma yaxtaaju ilayh ruuxa inayna u habboonayn inuu hadalkiisa soo saaro qadarka wuxuu u baahan yahay mooyaane wax kale inuu ka soo saaraa inayna u habboonayn sida xoolihiisaba aynay u habboonayn qadarka markaysaga uu u baahan yahay mooyaane wax kale inuu bixiyo qadarka uu xaajo uu qabo ifii aakhire ugu baahan yahay yacni ee markaa xaajo keensatay inuu ka soo bixiyo markaa eh, intaa mooyaane wax kale sidaynay u ahayn ayaa hadalkiisana intuu u baahan yahay mooye wax kale inuu ka soo saaran maaha wuxuu kaloo soo naqliyey inay waxa weeye qaar lagu yidhi maxaad aamuska u farabadsato aamuska u laasimtay markaasuu yidhi aamus weligay kama murugoon laakiin hadalka marar badan baan ka murugooday buui hadalka in badan bay dhacday inaan hadalaana idhi aan ka murugooday laakiin aamusaan aamusay maxaad u hadli weyday kama murugoon bimacnaa waxa weeye waxa fara badan inta hadalka laga murugoodo waa dhici kartaa aamuska laftiisa marar laga murugoodaa waa jiri kartaa marka waxa weeye aad iyo aad ayaa marka waxa weye looga digay yani marka hadalka in la sii daayo oo in marka waxa weeye aamuska la badsado laynoogu markaa laynoo ammaano waxaa jirta shicir u nisbaynaayo sheikhu cali bn abi aalib culamada qaarkoodna cid kale ay u nisbeeyaan oo ibnu sakiit oo kale ay u nisbeeyaan yamuut lfata min casrati min lisaanihi walaysa yamuutu lmar'u min casrati rijli facasrathu min fiihi tarmi bira'sihi wa casrathu birijli tabra'u cala lmahli ruuxu wuxuu u dhiman karaa yani gef carabkiisa uu ka gefay buu u dhiman karaa laakiin ruuxu uma dhinto sida haalibkaa buu ujeedaaye turunturo addinkiisu turunturooday laakiin turunturada carabkiisu turunturooday waa dhacdaa inuu dhinto marka turunturadiisa afkiisa uu ka turunturoodaa madaxiisaba waa tuuraysaa oo waa dilaysaa waa dhici kartaa inay dee halaag u sababto laakiin turunturada uu addinkiisa ka turunturoodaa waxa markaysagaa laga yaabaa inay deg deg u bogsato ayaa laga yaabaa culamada qaar waxay u nisbeeyeen ibnu sikiit sheikh la odhan jiray oo luqawi ahaa marka waxaa la yidhaahdaa nin boqora ayuu markaa laba inanoo dhalay ayuu wax u bari jiray markaasaa dabeedna caruudka isagoo baraya oo shicirkan u googoynaya ayuu u laqimay markaasuu dabadeedna yani u jarjaray markaasaa dabeedna labadii inan iyo isagii baa isa soo raacay oo boqorkiiba la fadhiistay markaasuu dabeedna boqorkiibaa wuxuu ku yidhi ba la yidhi waa xikaayo hariib oo la yaab leh labadayda inan iyo xasan iyo xuseen iyamaad jeceshay bu xasan ibnu cali iyo xusein ibnu cali ibn abi aalib iyo labadayda inal labadayda inan keebaad jeceshay markaasaa dabeedna ninkii baa cadhooday oo waxaanu ahaa nin aada u dhiiran markaasuu yihi iska daa waxa weeye xasan iyo xuseen iska daaye qumbur oo u shaqayn jiray buu yihi cali bn abi aalib khaadimkiisa ahaa ayaa adig iyo labadada inan baa dhaamaan da markii horena waxa weeye turunturada carabkiisa inuu qofku u dhinto gabayga caynkaa ku saabsan buu inamada u laqimayey markaasuu yhi xasan iyo xuseen inaad badba dhigto iska daaye khaadimkii cali u shaqayn jiray adiga labadada inan baa dhaamaan boqorkiibu ku leeyahy nimankiibu ku diraa la yidhi oo wuxuu yidhi carabkiisa qadaadka ka soo bixiya qadaadkaa laga soo saara halkiibu ku dhintaa lii waa min alxikaayat alqariiba marka calaa kulli xaal hadalka adigu aad iyo aad baa looga digay marka waxa weeye waana dhacdaa kolle in badan inaan ku dhacno oo aan ka mid ahay marka yani ilaahayna ugu anfaco marka waa in yani marka aynu iska ilaalino hadallo badan waxaana culamada qaarkood ay yidhaahdeen haddii waxa weeye malaa'igta wax qorta aad waraaqaha la odhan lahaa dadka u soo iibiya ay wax ku qorayaan hadal badan baynu ka aamuslahayn bay yidhahdeen ya laakiin waxa weeye maadaama adduunyadii markaa aan ruuxu jazaag iyo abaalmarintiina arkaynin dee umuurahan qoraalka waxa laga qorayo waxyaalahaasina qaybka yihiin waxaa dhici karta wax badan inuu markiisaa lagu dhaco khaasatan marka la cadhoodo kale nasal allah alcaafiya ilah waxaan ka baryaynaa dembigeenna inuu dhaafo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu joognay xadiiska shan iyo tobnaad qaybta labaad waman kana yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhiri falyukrim jaarah nebigu sal allahu alayh wasalam waxa uu yidhi ku kastoo ahaaday mid rumaynaaya ilaahay iyo maalinta dambe ee qiyaamada rumaynaaya ha sharfo dariskiisa ama jaarkiisa ha sharfo yani jaarkana waxaa layna amray in la xaq dhowro oo xaqiisa la ilaaliyo sharfista la sharfayaana waxay noqonaysaa waa midda koowaadee in dhibaatada laga ilaashado wax dhibi hadday xaggaaga ka gaadhaanna inaad markaa raalli geliso dhibtaadana aad ka ceshato mar labaadkana samafal iyo ixsaan wixii aad ku dheer tahay inaad tagto wixii aad tari karto labadaa arrin bay noqonaysaa ikraamka ama sharfista la sharfaayo jaarka ama deriska in dhibta laga haysto mar labaadkana ixsaanka iyo samafalkana wixii markaa lagu caawin karo lagu caawiyo ama ha ahaado inay ku weydiistaan ama ha ahaato inayna ku weydiistaan mid walbe haddii waxa weeye ay baahan yihiin oo dabku ka baktiisan yahay in wax la taro hadday maacuunkii adeega ku weydiistaanna waxay ku weydiistaan inaad siiso mid walba waxay soo gelaysaa ixsaanka loo sama loo samaynayo dhibtana afka iyo adinka mid walba in dhibta laga haystaa waa soo gelaysa waxaana nabigu sal allahu alayh wasalam uu yidhi maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu anahu sayuwariu jibriil kama zuulin oo kama bixin ee wuu ahaa mid ii dardaarmaaya dariska ilaa aan maleeyey baa nabigu yidhi sal allahu alayh wasalam waana sidhi oo bimacnaa ay igu soo dhacday khaair ahaan khawaatir ahaan annahu sayuwariu inuu dhaxal siinaayo oo uu leeyahay darisku waa ku dhaxlaya kaanahu islaaliy dee mana dhaxlaayo ruuxa dariskiisu dhaxli maayo ee qaraabadiisaa dhaxlaysa laakiin adkaynta uu adkaynaayey ayaaba waxa igu soo dhacday buu tilmaamaya nebigu sal allahu alayh wasalam malababa dhaxal siinaya waana xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen wuxuu kaloo nebigu yihi sal allahu alayh wasalam wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min ilahay baan ku dhaartay ma rumaynaayo ilahay baan ku dhaartay ma rumaynaayo markaasaa la yihi rasuulki ilaahay waayo markaasuu man laa ya'manu jaaruhu baa'iqa waa kaan dariskiisu ka badbaadaynin dhibaatadiisa jaarku wuxuu u qaybsamaa saddex xuquuqood markaa mid le iyo mid laba xuquuqood le iyo mid xaq keliya leh darisyada qaarkood waxay leeyihin saddex xaq oo waa jaar muslim ah qaraabana ah marka wuxuu leeyahay xaqii derisnimo waa leeyahay xaqii qaraabanimona waa leeyahay xaqii islaamnimona waa leeyahay waa deris saddex xuquuqood leh jaarna laba xaq buu leeyahay waa jaarka kaa fogaan qaraabadaada ahayn laakiin muslimka ah marka xaqu lislaam iyo xaqu ljiwaar xaqii derisnimo iyo xaqii islaamnimo labadaba leeyahay jaarna hal xaq buu leeyahay waa jaarka aan qaraabadaadana ahayn muslimkana aan ahayn isagu wuxuu leeyahay xaq derisnimo oo in derisnimada lagu xaq dhawro ayuu leeyahay marka saddexdaa qaybood ayaa loo qaybiyaa ka saddexda xaq le baana markaa ugu sii xaqiisu ugu sii weynaansho badan kaas ayuu xaqiisu ugu sii weynaansho badan imaam nawowi wuxuu odhanayaa aljaaru yaqac cala arbacatin jaarku xagga ilaaqaadka ama isticmaalka luqada carbeed waxa markaa uu ku dhacaa afar nooc asaakinu macaka fi lbayt ruuxa guriga kula jooga jaar waa la yidhahdaa saas aawadeed ayaa markaa carabtu waxay ku ilaaqi jireen gabadhu markaa inay yani markaa jaar tahay ajaaratana fi lbayti inaki taaliqun mid kale wuxuu yidhi ajaaratana bini fainaki taaliqa marka jaara wuxuu u jeeday iyo markaa waxa ruuxa la degan zawjadii baa markaa looga jeeday oorida wayaqacu calaa man laasaqa baytak ka gurigaaga ku dheganna jaar waa lagu iطlaaqaa waa isticmaal labaad wayaqacu calaa arbaciina daara min kulli jaanib afartan guri oo gees kastaba ana jaar waa lagu iطlaaqaa wayaqacu calaa man yaskunu macaka fi lbalad waxaa kaloo jaar lagu ilaaqaa cidda magaalada kula degan gudheeda jaar waa la yidhahdaa qaala allahu tacaala uma laa yujaawiruunaka fiiha ila qaliila waxaa loo jeeday madiine ciddii la deganay laa yujaawiruunaka fiiha ay fi lmadiina ila qaliila almuhim wax mashhuura ama caana jaarka in lagu ilaaqo afartan guri oo gees kastaba ah asar sidaa ku yimi oo xasanulbasri uu sidaa ku fasiray jaarkana waa jiraan xasanulbasri inta jaarka la weydiiyey uu yidhi waa afartan guri oo gees kastaba ah xadiisnimo lafteedana waa loo soo wariyey asarka imaam albukhaari baa wuxuu ku soo warinayaa kitaabka adab almufradka sheekh albaano wuxuu odhanayaa waa ka sugan yahay xasan albasri lakin waa maqduuc waa asar maqduuc oo taabici ka sugan xujo maaha xadiisnimo waa loo soo wariyey oo iyadoo nabiga sala allahu alay wasalam laga warinaayo in jaarku yahay afartan yani markaa guri oo gees kastaba lakin xadiiskaasi ma asixin waa daciif sida sheekh albaaniba uu caddaynaayo waa daciif ljaamic iyo meelo kaleba marka uu ku caddaynaayo waa daciifa ma asixin waxaana filaya silsila daciifa lafteeda inuu ku sheegi jiro marka calaa kulli xaal guryaha kuu dhow calaa kulli xaal waxay ku dhacayaan inay jaar yihiin xuquuqna waa isku leeyihiin saas aawadeed waa in aad iyo aad yani aynu ugu dadaalo dhammaanteen sida badanna dadka waxa isu keena waxaa ka mida dariska ah caruurta waxaana markaysaga fiican oo ay tahay ruuxa carruurtiisa haddii looga dacwoodo inuu markaysaga markaa wax ka qabto oo ka celiyo dadka aanu iska raacin iyagu waxay ku yidhahdaan marka xaqa jaarku aad iyo aad buu wen yahay waciiddana waa ku soo arooreen cidda yacni jaarka dhigta saas aawadeed yani ruuxa markaysaga muuminka ahi waa inuu darskiisa xaq dhowro oo ilaasho waman kana yuminu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim dayfa wuxuu kaloo nebigu yihi sal allahu aleyh wasalam ku kastoo ahaaday mid rumaynaya ilaahay iyo maalinta dambe qiyaamada falyukrim ha sharfo dayfahu martidiisa ha sharfo yani cidda martida u ah ha sharfo ha xaq dhowro martida sida loo sharfayaana waxay tahay in xaqii martisoorka la siiyo dhibtana laga ilaaliyo oo aan la dhibin oo waxa uu ruuxu siiyo waa inaanu markaysagaa ugu tar sheegan aanu ugu manno sheegan waana inuu diyaafadiisa iyo martisoorkiisa wanaajiyo waxaana waajiba sida axaadiista ku soo aroortay habeen iyo maalin in la martisooro ayaa waajiba saddex maalmood in marka la martisooraana waa fiican tahay oo waa afdal habeen iyo maalin in la martisooraana waa waajib wixii intaa ziyaado ka ahi waa fadiilo uu ruuxun geystay laakiin ruuxu isagaan idan markaa weydiisanin ruuxu martida ku yahay inuu markaa saddex maalmood wax ka badan inuu markaa dul joogo oo u cusleeyo u dhibaateeyo markaysaga ma aha laakiin hadduu u idmo ama u fasaxo ama uu og yahay inuu raalli ka yahay ama uu ida weydiisto oo u idmo uu yidhahdo iska joog xaalka caynkaas markaysa markaa dhib kuma qabo xaraj markaa kuma aha joogista uu joogaayo isagana markaa waxa weya ruuxa kale martida loo yahay sharfista uu sharfana iyo ilaalinta uu ilaaliyana fadiilo iyo ajar buu ka helaya fadiilo iyo ajar ayuu ka helayaa ahlucilmigu waxay yidhahdaan martisoorkuma wuxuu saaran yahay baadiyihi oo keliya mise dadka benderka jooga qudhooda yani martisoorku waa saaran yahay bacdu ahlicilmi ayaa waxay ku tageen in reer miyiga oo keliya markaa martisoorku saaran yahay waana sida imaam malik iyo culamo kaleba ay ku tageen wy oo waxay yidhaahdeen magaalooyinku waxay leeyihiin meelo la seexdo ayay markaa leeyihiin iyo meelo lagu digo iyo meelo wax laga iibsado haddii qofka baahi hayso waa halkeeda laakiin haddii kale martisoor markaysa markaa kuma laha dadka markaysa markaa magaalada jooga laakiin reer miyiga ayaa markaysa markaa curfan yani xagga curfi ahaan martisoor ku saaran yahay laakiin adilada soo aroortay ee sheegaysa martisoorka man kana yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhiri falyukrim dayfa waa adila caama waa adilo guud oo macno caama sheegaysa omay kala farin bender iyo baadiye midnaba may kala saarin maadaama adilada martida in la sharfo sheegaysaa bender iyo baadiye midnaba aynay kala saarin saarista benderka laga saarayo la odhanayo dadka benderka jooga martisooryaga ma saarna waxay u baahan tahay daliil cumuumka lagaga reebo walaa daliil daliil lagaga reebaana ma jiro waxaa la soo wariyey xadiid aldiyaafaةu calى ahli اlwabar walaysat calى ahli اlmadar imaam nawowina waa soo aroorinaya martisoorku wuxuu saaran yahay dadka yani markaa xoolaha leh reer miyiga ah ee xoolaha nool u saaxiibka ah dadka markaa reer miyiga baa marka martisoorku saaran yahay laakiin dadka benderka degan ee reer magaalka ah martisoor ma saara laakiin nebigu sal اllahu alيه wasalam sidaa ma odhan oo kama sugna waa mawduuc marka imaam nawowi wuxuu odhanaya lakinahu xadiiu mawduuc waa xadiis been abuura oo nebigu sal allahu alay wasalam warkaa ma odhane waa laga sameeyey oo ma odhan ahlu cilmiguna waa kala caddeeyeen waxyaalaha axaadiista samayska ah iyo axaadiista markaysagaa sugan iyo axaadiista asaanidoodu dacfiga ku sugan yahay marka mar haddaan waxa weeye daliil ka reebaya aan lahaynin cumuumka adilada la istisxaabaya la weheshanaya alaslu baqaءu اlcaami calى cumuumih asalku waa in caamku cumuumkiisa ku baaqi yahay wax ka reeba haddaan jirin sidaas waxa weeye in bedel iyo baadiyaba markaa martisoorku saaran yahayna waana sida imaamu shaafici iyo aimo kaleba ku tageen waana sida saxiixa ee raajixa wallahu aclam alxadiiث الsadis cashar xadiiska lixyo tobnaad can abi hurayrata buhaari wuxuu ka soo wariyey abu hurayra radia allahu canhu ilahay ralli ha ka noqdee ana rajula qaala lilnabiyi sal allahu alayh wasalama inuu nin ku yidhi nabiga sal allahu alayh wasalam awsini ii dardaaran qaala laa taqdab nabigu wuxuu ku yidhi sal allahu alayh wasalam laa taqdab ha cadhoonin faradada waa ku celceliyey ninkii faradada miraaran marar buu ku celceliyey uu marba leeyahay awsini awsini ii dardaar ii dardaar qaala laa taqdab wuxuu yidhi ha cadhoonin buyi rawahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidka soo wariyey xadiidkana wuxuu tilmaamayaa in nabiga sal allahu alayh wasalam nin weydiistay dardaaran ou yidhi ii dardaaran ninkaas culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa jaariyat bnu qudaama ayuu ahaa bay yidhahdeen culamada qaarkoodna saxaabo kale ayay ku sheegeen laakiin ibnu rajab wuxuu tilmaamayaa siday ugu dhowdahay inuu ahaa jaariyat bnu qudaama saxaabiga la yidhahdo oo saxaabiga waagii dambe lagu laqabay almuxariq yani kii wax gubay lagu lagu laqabay weeya almuhim markuu yidhi ninkaasi nabiga sal allahu alayh wasalam uu ku yidhi i dardaaran nabigu wuxuu ugu dardaarmay ha cadhoonin dabeed dhowr goor buu ninkii ku celiyey nabiga sal allahu alayh wasalam isagoo mar kasta kule i dardaaran oo wax intaa ka badan inuu ugu dardaarmo isagoo nabiga sal allahu alay wasalam ka raba nabiguna mar kasta wuxuu ugu jawaabaya laa taqdab ha cadhoonin ahlucilmiga waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa nabigu sal allahu alayh wasalam ninkaa xaalkiisa inuu ku yaqaanay inuu cadho badnaa marka maadaama uu ninkaas xaalkiisa ku ogaa inuu cadho badnaa ayuu ugu dardaarmay markaysaga ha cadhoonin ibnu cuthaymiin wuxuu ka cabirayaa لأنه يعلم من xاal hذا الرجل والله أعلم أنه kaثير الغضب xadiiثkan waxaa laga qaadanaya نبgu slى الlaه عليه وسلم dadka qaar ba inuu dardaaranka xaalkiisa u muنaasibka inuu ugu dardaarmi jiray